بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh صلى الlه عليه وعلى آله وصحبه وسلم اllهma وفقna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo labaatanaad ee suuraة الإsrاء allah waxau ihi subحaanه وqضىa رabka anlaa tacbuduu إla إyah وbاlwaalidayn إxsاana إma yblغana cindaka اlkibra أxadهma أw kilaahma falaa taqul lahma ufin falaa taqul lahumaa ufin wlaa تnharhma wqul lahmaa qwlا karيima allah waxau ihi subxaanه وqضىa rabka ay amara wa awsaa wa qadaa rabbuk rabbigaa wuxuu xukumay nebi muxamedow ama uu dardaarmay anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye axad kale inaydaan caabudin ayuu rabbigaa amray wa bilwaalidayni waxaad u soo qadartaa ficil nasbinaya oo ixsaanantaa ficilkeedii wa an tuxsinuu waxaa kaluu alla amray inaa u samafashaan bilwaalidayni labadii waalid inaa u samafashaan ixsaanan samafalid imaa yabluganna haddii uu gaadho cindaka agtaada alkibara da-da weynaanta haddii uu gaadho axaduhumaa labada waalid midkood aw kilaahumaa ama labadoodiiba agtaada ay ku gaboobaan falaa taqul ha ku odhanin lahumaa labadoodii ha ku odhanin uffin uf ha ku odhanin ama hadal xun ha ku odhanin walaa tanharhumaa hana gurinin ama ha hiifinoo hadal adag ha ku odhanin waqul waxaanad ku tidhaa lahumaa labadooda qowlan hadal ku dheh hadalkaasoo kariiman wanaagsan wakfid una raarici oo hoos ugu dhig lahumaa labadooda u raarici janaaxa dulli dulliga iyo dabacsanaanta garabkeeda u raarici oo u dabacsanow min araxma min ajli araxma naxariis aada u naxariisanaysa darteed garabkaaga ugu dabci oo u raarici wa qul waxaana tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irxamhumaa u naxariiso labadooda kamaa rabbayaanii siday ii soo barbaariyeen ee ii soo koriyeen sagiiran xaal anahay mid yar yaraantaydii siday ii soo koriyeen ee ii soo barbaariyeen ilaahow iyagana ugu naxariiso rabbukum rabbigiin aclamu isagaa u cilmi badan bimaa fii nufuusikum nafihiinna waxa ku jiraa ku sugan ee ku qarsoon allaa og oo macnaha nafta ama qalbiga waxaa ku qarinaysaan inay tahay samafal iyo niyo wanaag ilaahay waa og yahay oo markaa wixii yaraa idinka dhaca dee aadami baatiina alla waa idinka dhaafayaa haddiise qalbiga aydaan samafal iyo wanaag iyo kalgacalba ugu hayn oo dani kubadday unay tahay waxaa qabanaysaan dee ilaahay waa idin ogyahay rabbukum rabbigiin aclamuu isagaa u ogaal badan bimaa fii nufuusikum nafihiinna dhexdooda waxa ku sugan waxaad niyadda ama qalbiga ku haysaan ilaahay isagaa og oo waxa weeyaan arkaya in takuunuu haddii aada ahaateen saalixiina kuwo wanaagsan haddii aad tihiin fa innahu alle kaana waxa uu ahaaday ghafuuran kii u dembi dhaafis badan lilawaabiina kuwa noqoshada badan ilaahay waa u dembi dhaaf badan yihi wa aati sii dalqurbaa ka dhowaanshaha u saaxiibka asii xaqahu xaqiisa uu xoolahaaga ku leeyahay si hadday sako tahay waajib ah iyo hadday sadaqa sunnaa tahayba walmiskiina miskiinkana xaqiisa si iyo wabna sabiili ka socotada ah ee ina wado la yidhaa yacni wadada uu hayo mooye dee si kale aan loo garanayn marka uu wadan kaleu qurbe ku yahay uu joogo wabna sabiili ka socotadee wadada hayana xaqiisasi walaa tubadir ha daadaadinin xoolaha tabdiiran daadaadin waayo ina almubadiriina kuwa xoolaha daadaadiya kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaadiini shayaadiinta walaaladood bay ahaadeen macnaha dee way la dhasheen maahae jin iyo insibaabay kala yihiine macnuhu waxa weeyi waa ashbaahahum wa nadaa'irahum waxay ka shabahaan oy kala mid yihiin camal xumada iyo dembiga iyo xumaanta ay xoolahooda ku samaynayaan oo wixii xunee shar oo dhan ayaa shaydaan loo nisbeeyaa wa kaana shaydaanu shaydaanna wuxuu ahaaday kafuuran kii gaalnimo badan ee lirabbi rabbigii ka gaalnimo badan ee ka gaaloobaya nicmadiisana dafirayee diidaya wa imaa tucridanna haddii haddaba aada ka jeedsato canhum iyaga oo macnaha aanad waxba siin kuwaa xaqa kugu leh ee miskiinka iyo socotada iyo xigtada intaba leh kuwaa haddii aada ka jeedsato oo aanad waxba siin hayn la-aanna aada uga jeedsato markaa gacanta aanad waxba ku hayn wa imaa tucridanna haddii aada ka jeedsato canhum iyaga oo kuwaa aanad waxba siin ibtiqaa'a raxmatin liajli ibtiqaa'i raxma naxariis ama arsaaqad rajayn yacni doonis aada doonayso oo aada raadinayso darteedna aada uga jeedsato raxmaddaa ama risiqaasoo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday raxmaddaasoo tarjuuhaa aada rajaynayso yacni raxmad iyo arsaaqad ilaahay xaggiisa aada ka doonayso ood ka raadinayso rajana aada ka qabto inay kuu timaaddo sidaa haddaad uga jeedsato faqul waxaad ku tidhaa lahum iyaga qowlan hadal ku dheh hadalkaasoo maysuuraa hadal dabacsan oo fudud ku dheh oo macnaha waxaad ku tidhaahdaa dee markii ilaahay wax inoo keeno arsaaqadda aynu rajaynayno ayaan wax ku siin doonaa ku dheh oo intaa niyadda iyo laabta ugu qabooji qofkii haddaanad markaa wax u fiiqayn alla waxau idhi walaa tajcal ha ka yeelin yadaka gacantaadana ha ka yeelin maqluulatan mid la xidhay ilaa cunuqika qoortaada lagu xidhay gacantaada ha ka yeelin mid luquntaada ku xidhan oo ha noqonin bakhayl aan waxbaba bixinayn walaa tabsuthaa hana fidinin gacantaada kullal basti fidin dhammaanteed oo waxaad haysayba mar ha wada bixin oo fataqcuda dabeed aada noqoto haddaad sidaa samayso maluuman mid la canaantay oo la eedeeyey kaasoo maxsuuran waxa weeyaan fara madhan oon waxbana hayn ay munqatican laa shay-a cindah xoolihii ka go-een oon agtiisa waxba ku hadhin inna rabbaka rabbigaa nebi allow yabsudu waa fidiyaa alrisqa arsaaqadda liman yashaau cidda uu doono ayaa ilaahay arsaaqadda u ballaadhiyaa wayaqdiru liman yashaa u soo qadar kuu doonana waa ku cidhiidhiyaa waayo innahu ilaahay kaana waxa uu ahaaday bicibaadihi addoommadiisa khabiiran kii gun og hoosu og basiiran ee arkaya marka mid walba wuxuu mutay isagaa xogogaalu ah ka uu ballaadhinayo iyo ka uu ka cidhiidhiyayaba alla waxau idhi walaa taqtuluu ha dilina awlaadakum ubadkiinnii halaynin oo ha dilina khashyata imlaaqin ay liajli khashyati imlaaq caydhnimo cabsi aa ka cabsanaysaan darteed haw dilina ubadkiinna naxnu annaka ayaa narsuquhum ubadka arsaaqayna iyo wa iyaakum idinkaba waayo ina qatlahum dilkoodu kaana waxa uu ahaaday khid'a gef iyo dembi dembigaasoo kabiiran weyn walaa taqrabuu ha u dhowaanina azinaa zinadana ha u dhowaanina waayo inahu ficilkaa ama camalkaa zinadu kaana waxa uu ahaaday huwa camalkaa zinadu faaxishatan fool xumo ayuu ahaaday wasaa'a waana xumaaday huwa camalkaa zinadu waa xumaaday sabiilaa waddo ahaan yacni waddo la maro iyo dariiqo la qaado iyadaa ugu xun walaa taqtuluu ha dilina annafsa naftii ha dilina allatii naftaasoo xarama allaah ilaahay uu xarimay ilaa bilxaqi xaq mooye si kale nafta ha u dilin oo ha u goynina waman axadka qutila la dila huwa manku madluuman xaaluu yahay mid la dulmiyey faqad jacalnaa dhab ahaan waxaanu ugu yeelay liwaliyihi mas-uulkiisii ama kii xigtadiisa ahaa ee dhiiggiisa iyo dhexalkiisa lahaa weliyu demkiisa waxaanu u yeelay sultaanan awood iyo xujo uu ku qisaastuu ku dilan karo qofkii waxa weeyaan qatiilkiisa ama ninkiisan dilay ee falaa yusrif yaanu ku xadgudbin kii xigtada kala dilay u ahaa ee weliyu demkiisa ahaa dhiiggiisa lahaa marka uu qisaasanayo falaa yusrif yaanu ku xadgudbin fi lqatli dilka dilka yaanu ku xadgudbin oo macnaha dilka uu dilayaa dee shareicadu siday u bannaysay uun ha u dilo innahu isagu waa kan weliga ama xigtada kii la dilay ihi kaana waxa uu ahaaday mansuuraa mid loo hiilinayo oo loo gargaarayo ayuu ahaaday oo waxa loogu gargaarayaa dee waxa loo jideeyey qofkii qofkiisa dilay in loo dilo oo gacanta loo soo geliyo ayaa loogu nusreeyey marka innahuda waxaynu u celinnay weliyulmaqtuul kii waxa weeyaan ka la dilay xigtadiisa ahaa waxaa kaloo loo celin karaa maqtuulka la dilay laftiisa oo innahu kaa la dilay kaana waxa uu ahaaday mansuuraa mid loo hiilinayo oo loogu hiilinayo dee kii dulmiga ku dilay in loo dilo alla waxau idhi walaa taqrabuu ha u dhowaanina maallalyatiimi agoonka maalkiisii ha u dhowaanina ilaa bilatii ay ilaa biariiqati alatii dariiqadii iyo xaaladii mooyaane si kale ha ugu dhowaanina dariiqadaasoo hiya iyadu axsanu ugu wanaaga badnayd yacni dariiqada ugu wanaagsan mooye si kale xoolihiisa ha ugu dhowaanina xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhayo agoonku ashuddahu ad adaygiisa yacni wakhtiga uu ka adkaanayo intuu ka gaadhayo waxa weeyaan ha u dhowaanina wa awfuu oofiya bilcahdi ballantii aa gasheenna oofiya oo ama ha noqoto taad alla la gasheen ama ha noqoto aadamaha taad la gashaane ballanta oofiya waayo ina alcahda ballantu kaana waxa uu ahaaday cahdigu mas-uulan mid laysweydiinayo oo layskala xisaabtamayo wa awfuu oofiya alkayla miisida oofiya idaa kiltum markaad wax miisaysaan oo markii halbeega iyo galaanka iyo waxa lamidkaa aada wax ku miisaysaan oofiya oo wafeeya oo ha nuqsaaminina wazinuu miisaama markaaad wax miisaamaysaanna bilqistaasi miisaankii wax ku miisaama almustaqiimi ee toosnaa marka aad miisaanka iyo kafadda wax saaraysaanna miisaan toosan oo nuqsaan lahayn ku miisaama alla waxau ihi daalika arrinkaas ay iifaau lkayli waalmiisaan miisidda iyo miisaankaba in la wafeeyo ayaa khayrun idin khayr badan oo wa axsanu wanaag badan ta'wiilan xagga cidhibta dambe sidaasaa idin wanaagsan walaa taqfu ha raacraaci nebi allow ama qof kastoo mukhaatabowba oo amarka marka nebiga lagu wajahana dee maqsuudku waa ummaddiisa isaguna waa hoggaankii lagu dayanayey ee loogu horraysiinaya awaamirtiiyo nawaahidaba walaa taqfu ha raacraacin maa shay ha raacraacin shaygaasoo layse aanu ahaanin laka adiga kuugu sugnaanin bihi shayga cilmun wax cilmiihi wax aanad ogeyn ha raacraacin oo malaha iska ilaali iyo danniga waayo ina samca maqalka iyo walbasara aragga iyo walfu'aada qalbiga kullu ulaa'ika kuwaasi dhammaantood xubnaha la soo xusay kaana waxa uu ahaaday canhu xaggiisa mas-uulan kuwa laysweydiinayo walaa tamshi ha soconin fi lardi ay cala alardi arlada korkeedana ha soconin maraxan xaala tahay mid iskibrinaya oo isqaadqaadaya waayo innaka adigu mukhaatabow ama aadamiyow lan takhriqa jeexi maysid oo dillaacin maysid alarda dhulka oo ninkaagan isqaadqaadayow cidhibtaada dhulka markaad dhigaseed ku xajinaysa ama ku cuslaynayso hoos u dillaacin maysid oo jeexi maysid oo gunteeda gaadhi maysid walan tabluqa gaadhina maysid aljibaala buuraha dhaadheerna tuulan xagga dherarka oo markaad kor cidhibtaada u qaadaseed isla weyn tahayna dee buuraha gaadhi maysid marka mar haddaanad waxa weeyaan dhulkaa aad ku socotaa uu kaa qiim yacni kaa xoog iyo awood badan yahay oo aanad awoodin inaad hoos u jeexdo ama aad buuraha kor u gaadho oo adigu aad kaba liidato ama aad ka yar tahay dee maxaabad isla weyne inaad isla qaadqaadi weeyi alla waxau ihi kullu daalik madkuurkaa la soo sheegay dhammaantii awaamirta iyo nawaahida soo hormartay kaana waxa uu ahaaday sayi'uhu kiisa xumi waxyaabaha la soo sheegay kiisa sayi ee xun ama xumaantiisa iyo munkarkiisu wuxuu ahaaday cinda rabbik rabbigaa agtiisa makruuhan mid laga nacay oon laga jeclayn marka kaana sayi'uhu waa madkuuraadkaa la soo sheegay oo dhan kooda xun ee laynoo diiday waa makruuh kaana sayi'atanna waa la akhriyey oo kullu daalik kaa la soo sheegay dhammaantii waa manhiyaadkii markaa la reebay e kaana sayi'atan xumaan buu ka ahaaday cinda rabbik rabbigaa agtiisa xumaantaas oo makruuhan la nacay oo alla aanu jeclayn waa wixii laynaga reebay manhiyaadka ahaa alla waxau ihi daalik madkuurkaa la soo xusay daalika ismu ishaaruhu wuxuu ku dhacayaa aayaddii ugu dambeysay darsigii hore kan maahee laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman makhduula laga soo bilaabo wa qadaa rabbukadan caawa aynu casharka ka bilownay ilaa halkaa aynu marayno inta u dhaxaysa wixii awaamir iyo nawaahi inagu soo martay waayo awaamir fara badan iyo nawaahi tiro badan ayaa inta u dhaxaysa inagu soo martay marka alla waxau ihi daalik madkuurkaa la soo sheegay awaamirtaa iyo nawaahidaa la soo xusay oo dhammi mimaa kii ayaa ay ka mid yihiin awxaa uu waxyooday ilayka adiga uu kuu waxyooday nebi allow rabbuka rabbigaa uu kuu waxyooday ayaa ay ka mid yihiin oo min alxikma xikmad ah yacni mawaacid iyo waanooyin xeel dheer oo min alxikma waxa weeyaan waa mawaacidda qiimaha badan ee soo martay ina soo martay alatii hiya macrifat lmaxaabi lilahi tacaala litaqarubi biha ilayha ilayh wa macrifat lmasaakid litatajanabaha taqaruban ilayh waxa uu aysarku tafsiirka ku odhanayaa alxikma markuu fasiraayo waxa weeyaan xikmaddu waa xikamkaas oo macnaheedu uu yahay in la garto la aqoonsado waxyaabaha alla uu jecelyaho dhan ee uu ina faray si loogu dhowaado iyo waxyaabaha alla uu necab yahe uu inoo diiday si looga dheeraado haadi hiya alxikma marka alla waxau ihi daalika madkuurkaa la soo sheegay awaamir iyo nawaahiba lihi mimaa kii ayaa uu ka mid yahay awxaa uu waxyooday ilayka adiga uu kuu waxyooday rabbuka rabbigaa uu kuu waxyooday oo min alxikma xikmadda iyo waanooyinkaa xeesha dheer ah walaa tajcal hana ka yeelin maca allaahi ilaahay la jirkiisa ha ka yeelin ama ha ictiqaadinin ilaahay inuu weheliyo oo jacalada bimacnaa ictiqadana waa lagu macneeyaaye ilaahan macbuud kale inuu jiro ilaahay weheliya ha ictiqaadinin macbuudkaasoo aakhara kale oo fatulqaa dabeed haddaad sidaa ictiqaaddo ama aada samayso dee lagugu tuuro fii jahannama jahannama dhexdeeda lagugu tuuro maluuman xaal aad tahay mid lacanaantay oo waxa weeyaan eedaysan kaasoo madxuuran la fogeeyey oo raxmadda rabbina laga dheereeyey haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay mawaadiic muhiim ah oo aayaadkan waa aayaat laxkaam axkaam aada iyo aada u xeel dheer ayaanay xambaarsan yihiin waxaa ka mid a tacdaad alxuquuqi almutacaliqati bilkhaaliqi waalkhalqi waxa ilaahay aayaadkan ku tiriyey xuquuqda ku tacalluqda ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo addoommadiisaba oo xuquuqduu alla u lahaa iyo xuquuqday khalqigu lahaayeen ayaa aayaadkan lagu tiriyey xuquuqdaas waxaa ka mid ah fiiha tacdaad alxuquuqi almutacaliqati bilkhaaliqi waalkhalqi min wujuubi towxiid illaahi caza wajalla xuquuqdaas oo ugu horeeyo ilaahay tabaaraka wa tacaala cibaadada keligii in loo badhax tiro oo cid kale aan lala wadaajin wa biri lwaalideyn iyo labadii waalid oo loo samafalo oo xaqa ilaahay marka laga yimaado ee towxiidka xaqa labaad ee ku xiga xagga khalqiga uu yahay waalideynka oo loo samafalo wa silatu larxaam iyo qaraabadii iyo xigtadii oo la xidhiidhiyo o la xaq siiyo wa wujuubu tawasuti fi linfaaq waxbixintii oo la dhexdhexaysto oo aan waxa weeyaan bakhayl gacantiisa iyo luquntiisa oo isku xidhan tahayna aan la noqon qof wixii baytimaalinaya oo israafinaya oo waxa weeyaan mar wada bixinayana aan la noqon laakiinse la dhexdhexaysto oo cid walba waxay mudan tahay la siiyo hadday xigto tahay iyo hadday masaakiin tahay iyo hadday socoto tahayba waayo haddii israaf la sameeyo dee dadkii xuquuqda ku lahaa xoolaha wax ka mid ah ayaa xaqoodii waayaya marka si waxa weeyaan dhexdhexaad ah in loogu qaybiyo cid walba waxay mudatay ee ay xaq ugu yeelatay xoolaha hadday zako tahay iyo hadday sadaqaad mustaxaba tahayba wa taxriimi qatli lwlaad wanafsi albarii'a waxaa kaloo aayaadkan ku sugan laynta ubadka la laynayo xaaraantinimada la xaaraantinimeeyey waxaanay ahayd caado jaahiliyoo hore oo jaahiliyadii hore ay ubadkooda layn jireen iyagoo caydhnimo ka cabsanaya ama ceeb waxa weeyaan labadaa midkood iyagoo ka baqanaya inay ubadka iska layn jireen iyo naftii berida ahayd in xaqdarre lagu dilo oo nafta haddii xaq lagu dilayo dee iyadu waa bannaan tahay annafsu binnafsi wathayibu zani wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca oo nebigu sala allahu calayhi wasalam dee waa ki yidhi laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixdaa halaath ruux muslim ah dhiiggiisu kuma bannaana saddex midkood mooye wax kale marka waxaa ka mid a dee naftii naf dulmi u disha in loo dilo haddaan la saamixin waxaa ka mid ah qofkii isagoo reer soo maray haddana gogoldhaaf sameeyey waxaa ka mid ah qofkii waxa weeyaan isagoo muslim ahaa ridoobay ee diinta dib uga noqday waxaa kaloo ka mid a oo sunnadu ay ilxaaqisay dee man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luut faqtulu lfaacila walmafcuula bih yacni liwaadka ciddii lagu arko faacilkiiyo mafcuulkaba in la dilo waxaa ka mid a almuxaaribiin kuwa waxa weeyaan bannaanka intay u banbaxaan dadka naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo xoolahoodaba u banbaxa inay laayaan oo ay qaadaan oy dilaan oonay waxba dhaafin waa xaddulxiraaba in la laayo oo gacan wax lagaga qabto wa taxriimu zina waxaa kaloo aayaadka ku sugan xaaraantinimada la xaaraantinimeeyey zinada oo allah waxau ihi walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila zinada haw dhowaanina waxay ahaatay mid fool xun waddo la marana iyadaa ugu liidata waxaa loogu tilmaamay faaxisha yacni waxa weeyaan dee cirdigii iyo nasabkii dadka ayay fasahaadinaysaa oo ay baabi'inaysaa cabiridda ilaahay uu cabiray walaa taqrabu ha u dhowaanina ee aan la odhan walaa tasnuu ha sinaysanina waa tacbiir aada u xeel dheer oo in la yidhaahdo walaa tasnuu waxa ka xeel dheer walaa taqrabu ha u dhowaanina oo cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa qayimka aayaddaa markuu fasiraayo waxa uu yidhi waannahyu can qurbaanihi ablagu min annahyi can mujaradi ficlih wuxuu yidhi zinada in laynoo diiday in loo dhowaado oo walaa taqrabuu la yidhi ayaa ka xeel dheer in laynoo diido samayntiisa oo keliya oo la yidhaha walaa tasnuu waxaa ka xeel dheer walaa taqrabuu haba u dhowaanina oo agtiisa iyo agagaarkiisaba ha marina waxa uu sheekhuu yidhi lianna dalika yashmalu annahya can jamiici muqadimaatihi wa dawaaciih ereyga walaa taqrabuu ha u dhowaanina waxa uu koobsanayaa oo soo hoosgelaya in laysu diiday wax alla wixii zinada hordhac u noqon lahaa ee sabab u noqon lahaa oo dhan ayaa soo hoosgelaya hadday eegmo tahay hadday taabasho tahay hadday khalwo tahay hadday waxa weeyaan hadal tahay xumaan iyo xaaraan laga wada hadlayo hadday mawcid iyo ballan xun oo laysla gelaya ay tahay wax alla wixii zina sabab u ahaa waxay soo hoosgelayaan walaa taqrabuu oo zinaba intaan la gaadhin wixii ka horreeye ha samaynin ilan waxa ka horreeya haddaad samayso iyadiina waad ku dhacaysaa waa dariiqeedii baad haysaa waxa uu sheekhuu yidhi fa ina man xaama xawla alximaa yuushiku an yaqaca fiih waayo wuxuu yidhi seeraha ninka ku dul wareega ee u dhowaadaa dee wuu ku dhacayaa uun marka dambe oo haddaad iska fudaysato araggii iyo eegmadii iyo hadalkii iyo taabashadii iyo taweynina way dhici waxa uu sheekhu yihi khusuusan hada alamr aladi fii kaiiri min annufuus aqwa daacin ilayh gaar ahaan arrinkaa zinada ee nufuusta in fara badan oo ka mid ah dee naftoodu ay u iilanayso samaynta la samaynayo oo shahwada zinadu waa wax qofku u nugul yahay oo laga yaabo si sahlan inuu ugu dhaco haddaanu ka dheeraan asbaabteeda iyo wixii keensanaya waxa uu ihi waakli lamwaali bilbail khusuusan maal alyatiim waxa kale oo ka mid ah waxyaabaha aayaadkan ay tilmaameen xoolihii in xaqdarro lagu cunaa inay xaaraan tahay iyo baatil gaar ahaan xoolaha agoonta oo iyagu kaba xag jira xoolaha kale oo ka sii daran arrinkooduna wuu adagyihi wa taxriimu itibaaci aldanni waaltakaburi waashirki waxaa kaloo ku sugan aayaadkan in la xarimay malaha raaciddii la raacayey walaa takfu maa laysa laka bihi cilm iyo takaburka iyo isweynayntu inay muxaram tahay walaa tamshi fi lardi maraxa iyo ashirku biاllaah walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhar in ilaahay cid kale lala wadaajiyo inay muxaram tahay mamnuuca oo aan bannaanayn waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu tilmaamay xaqiisa ah cibaadat ullaahi waxdah keligii in la caabudo waxa uu xaqa labaad ka dhigee aadamuhu dhexdooda isku leeyihiin alixsaanu bilwaalidayn labada waalid samafalkii loo samafalayey samafalka labada waalid waa arrin aada iyo aada muhiim u ah muhiimadda uu leeyahay waxaa kaaga filan dee in lagu xijisiiyo xaqii ilaahay xaqa ilaahay waa culus yahay xaqa xaqa ilaahay lagu xidhiidhiyeyna waa culus yahay axaadiida nebiguna sala allahu calayhi wasalam arrintaa way balballaadhisay oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yihi kamaa fii muslimin min xadiidi ibni mascuud ragima anfun uma ragima anfun uma ragima anfu man adraka abaweyhi cinda alkibar axadahumaa aw kilayhimaa falam yadkhul iljanna waxa uu nebigu yidhi san baa boodhoobay san baa boodhoobay macnaha waa dulloobay ilaan qofku hadduu afka u dhaco sanka ciidda darsado waa dullinimo halkii ugu dambeysay marka yacni san baa boodhoobay waxa weeyaan waa dulloobay ruuxa saddex jeer markuu yidhi raqima anfun ayaa waxau yidhi markii saddexaad waxa dulloobo sankiisu boodhoobay ninka labadiisii waalid da- ku soo gaadhay ama gabow ama midkood yacni ninka labadiisii waalid ama midkood agtiisa uu ku weynaadee gabow ku soo gaadhay een ku janno gelin yacni intuu soo gaadhay janno aan ku mutaysan iyaga sababtooda waxaa loo xusay da-da ama weynida waayo waalidku marka uu xoogga yahay wuxuu kaaga baahan yahayba waa yarya waxaa laga yaabaa adaa u baahan markuu waalidku xoog yahay laakiin waalidku markuu kuugu baahi badan yihi dee waa markuu dhulka usoo dhaco waa marka uu jilco markaasuu u baahan yihi sidii markaad yarayd uu kuu soo barbaariyey uu kuu korinayey uu kuu kobcinayey dee inaad adiguna maanta u dar yeesho oonad u dayicin rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin baa u yimid markaasaa waxau yihi man axaqu nnaasi bixusni saxaabati nebi allow dhaqan wanaaggayga iyo macruufkayga iyo samafalkayga yaa ugu xaq badan qaala ummuk waxau yihi hooyadaa qaala uma man wuxuu yihi yaa ku xiga qaala ummuk waxau yihi hooyadaa qaala uma man wuxuu yihi haddana yaa ku xiga qaala ummuk waxau yihi hooyadaa qaala uma man wuxuu yihi haddana yaa ku xiga qaala abuuk markii afraad ayuu yihi aabbaha xadiidkaa waxaa ka cad hooyadu sida xaqeedu u wen yahay ee uu culus yahay xaqii waalidka afar meelood markii loo qaybiyey aabbihii rubuc buu yeeshay saddexdii kalena hooyadaa yeelatay waayo way ka hawliya rafaad iyo dhibaato badanta way mutaysatay intaa iyo inka badanba allah waxau yihi isagoo taa tilmaamaya taagdarrada hooyadu ay la soo martay ilmaha wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana xamalathu ummuhu kurhan wawadacathu kurhan wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahra allah waxa uu yidhi waxaanu insaankii u dardaaranay labadiisa waalid samafalkoodii markii la tilmaamay samafalka labada waalid ayaa hooyo mar hadday aabba ka xaq weyntahoy ka dhibaato badan tahay ilaahay gaar u xusay oo waxau yihi xamalathu ummuhu kurhan hooyadii waxay qaaday uurka ku siday iyadoo dhibaato iyo dacfi u saaxiib ah yacni taag darro iyo dhibaato iyo mashaqo ayay ilmaha uurka ugu siday oy u kacaa fadhiisanaysa wa wadacathu kurha waxay ilmihii dhigtoy umushay iyadoo dhibaato u saaxiib ah oo nolol iyo geeri dhexdood ayay ku dhacday markay foolanaysay ay umulaysay dee nolol iyo geeri bay u dhexaysay inay umul raacdaba oo aanay kaba soo noqon iyo inay noolaatay u dhexaysay dhibaatada ku dhacday siday u cuslayd wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahra intii uurka ay ku siday iyo muddadii naaska lagaga guriyeyna waa soddon bilood macnaha waa intay naaska jaqsiinaysay iyo intay uurka ku siday oo laysu geeyey aayadda ilaahay wuxuu inoogu ishaaray dee hooyadu culayska iyo dhibaatada ay dheer tahay aabbaha taasina waa ta sababtay saddex jeer in aabbaha laga hormariyo ibnu cumar ayaa wuxuu la kulmay nin hooyadii dhabarka ku sidoo kacbada la dawaafaya suu yidhi ya yabna cumar ma u malaynaysaa inaan u abaalguday markaasuu yidhi laa walaa talqa min talaqaatiha iska dhaaf inaad u abaalgudday hal mar oo markii ay ku foolanaysa nabar u qabtay hal maroo nabar qabtay nabarkii fooshu uma dhiganto wax alla waxaad samaynaysaa waayo hooyadu mar alla markuu nabarku qabto dhul iyo cidhba way xamili waayeysa sidaasaa laga yaaba inay u wareegeysato oo kolba tiir iyo gidaar ay qabsato waayo waxaa haysta aduu ma qiyaasi kartid marka calaa kullin hooyadu dhibaatay ilmaha la soo martay intay uurka ku siday dhibaatay la soo martay markay umushay naaska jaqsiinaysay dhibaatay la soo martay intay korinaysay uu ka taabagelayey intaasoo dhib hadday la soo martay dee xaqiida waa in layska ilaaliyo weliba yacni dadka maanta zamankan jooga hooyada waxba uma arkaan waxaa laga yaabaa af iyo adin iyo il midna inaanu ka laaban aabbahaaba laga yaabaa inuu ka yar foorarsado hooyada laakiin indhuhuu ka gelaya hadda waa tii saddexda xaq ku lahayd ee waajibka uu ahaa inta uu xurmaynayo aabba ama cid kale in ka badan inuu xurmeeyo iyada marka hooyada xaqeedu wax la koobi kara ma aha sidaa darteed ayaa ilaaha xakiimka ah ee xogogaalka ah ee ogee arkaya waxay soo martay saddex jeer markuu xaqii siiyey ayaa markii afraad aabbaha la siiyey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u tilmaamay cinda alkibar waa xilliga waalidku ugu baahi badan yahay samafalka waa marka gaaladu meelaha xarumaha dadka lagu xanaaneeya ay ku tuuraan waalidka laakiin dadka muslimiintu markaasay ugu samafal badan yihiin waayo jannay ku doonayaan ilaahay wuxuu amray in garabka loo raariciyo loo dabciyo naxariis darteed wakfid lahumaa janaaxa dulli min araxma waxaa layna amray in loo duceeyo oo la yidhaahdo rabbigayow u naxariiso labadayda waalid siday ii soo koriyeen anoo yar oo sagiir ah marka inaad waalidka u ducayso waa samafalka ugu weyn bay ka mid tahay waalidkaagu hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba ducada ha ka ilaabin sadaqa inaad u bixisa ha ka ilaabin waalidkaagii dhintay oo aada u niyooto hawaabkeeda ilaahay inuu gaadhsiiyo ha ka ilaabin inaad xidhiidhiso haddii iyagii ay kaa dhinteen dadkay xataa xidhiidhka lahaayeen ay isjeclaayeen waayo waxaa la wariyey cabdillaahi bni cumar ayaa wuxuu la kulmay nin reer baadiye ah oo socotaa isagoo awrkiisii saaran markaasuu cabdillaahi bni cumar intuu gaadiidkiisii ka degey ayuu cumaamadiisiina siiyey ninkii reer baadiyaha ahaa gaadiidkii uu fuushanaana uu siiyey uu ka dhaqaaqay markaasaa la yidhi yaa cabdillaahi bni cumar cabdillaahi ow ninkani waa nin reerbaadiye ah wax yar baaba qancisoo kaaga filayd ee rakuubkaagii iyo cumaamaddaadiiba maxaad isugu raacisay waxau yihi ninkani aabbahay bay saaxiib ahaayeenoo xidhiidh wanaagsan lahaayeen waxaanan maqlay nebigoole sala allahu calayhi wasalam inna min abari lbiri silatu rajuli ahla wuddi abiih bacda an yuwallii samafalka ugu samafalsan ee ugu qaalisan waxaa ka mid ah ninku inuu u samafalo ciday waalidkii xidhiidhka lahaayeen markuu waalidkii dhintay kadib oo waalidkii hadduu dhintay dadkay xidhiidhka lahaayeen xidhiidhi samafalka waalidkay ka midtay allah waxa uhi rabukum aclamu bima fii nufuusikum in takunuu saalixiina fainahu kana lilawaabiina gafuura ilaahay naftiina waxa ku jira waa ogi waxaa looga jeedaa ubadkii markay waalidka u samafalayaan dee qofna waxaa laga yaabaa inuu karahsan yahay uu dhibsanayo uu leeyahay maxaa ku duldhigay qofkan oo waxa weeyaan dee danuuni ay ku kaliftay laakiin niyad wanaag iyo kalgacal waalid inaanu qalbiga ku hayn qofna waxaa laga yaabaa kalgacal iyo yacni maxabo waalid ayuu uurka ku hayaa oo uurkiis iyo afkiis iyo adinkiisu waa iswaafaqsan yihiin macnuhu markaa waxa weeye haddii qalbigiinna wanaag iyo samafal aada waalidkii ugu haysaan dee bani aadan baa tihiina dhacdhacayare idinka dhacaya ilan dadkii waa bashare ilaahay waa idinka dhaafaya haddii niyadda aydaan xumaan ugu hayn wixii bani aadamnimo iyo basharnimo idinka dhaca waa la ydinka dhaafaya laakiin haddii niyadaba wanaag aydaan ugu hayn oo waxaad samaynaysaana dee iska waxa weeyaan dani kubadday un ay idinka tahay dee waxaad samaynaysaane wanaagana ajar ka heli maysaan xumaantaa u haysaanna dembigeeda iyo cuquubadeeda waa mudanaysaan alla waxau ihi waaati da lqurba xaqahu wlmiskiina wbna sabiili walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kanuu ikhwana shayaaiin wa kana shayaanu lirabihi kafuura halkan ilaahay wuxuu ku tilmaamay xuquuqdii ay dadku ku lahaayeen xoolahaaga oo qofkii kuu dhowaayey xigtadaada ahaa waxa silaturaximka iyo xidhiidhintiisii ka mid ah xaqu xoolahaaga kuleeyahay inaad wax ka siiso oo hadday zako tahay iyo hadday sadaqo tahayba inaad ku xidhiidhiso weliba qofka kuu dhow waxaad siisaa laba ajar buu leeyaho waa sadaqatun wasila waa sadaqo iyo qaraaba xidhiidhin oo laba abaal baad ka helaysaa waxaad siisay qofka kuu dhow masaakiintii iyo dadkii socotada ahaana wax siiya baa la yidhoo haqadinina walaa tubadir tabdiira aslu tabdiir waxaa la yidhaah waa tafriiqu lbadri qofka saaricee wax beeraya shinida marka uu dhulka ku saydhinayo ayaa la yidhaha tabdiir waayo shinida inta lasoo qaado ayaa beertii dee saa loogu saydhinaya iyadoo lagu baahinayo dee beertii oo dhan halkaasaa laga keenay marka waxaa lagu shabahay tafriiqulmaal xoolihii in la saydhiyo oo la beytimaaliyo oo la daadaadiyo ayaa yacni saydhintii shinida la beeraye lagu daadinayo dhulka ayaa lagu shabahay xoolihii in sidaa loo saydhiyo waxa uu odhanayaa tafsiirka aysarku walaa tubadir tabdiira ay laa tunfiq ilmaala fii gayri taacati illaahi wa rasuulih daadaadinta waxaa looga jeedaa xoolahaagii ha ku bixin waxaan ahayn ilaahay daacadiisa iyo daacada rasuulka oo xoolaha in la daryeelaa waxa weeyi wuxuu ilaahay ogolaa in lagu bixiyo in la dayacoo la daadiyaana waxa weeyi wuxuu ilaahay xarimuuna ogolayn in lagu bixiyo ayaa daadaadin ah oo mujaahid waxa uu yidhi oo aimadii tafsiirkee waaweynaa ah taabiciintii waaweynaana ka mid ahaa wuxuu yidhi low anfaqa maalahu kullahu fii xaq ma kaana mubadira walow anfaqa muddan fii gayri xaq kaana mubadira wuxuu mujaahid yidhi hadduu xoolihii oo dhan ku bixiyo wax xaq ah ma noqonayo mid daadaadiyey waayo xaq buu ku bixiyey mar hadduu xaq ku bixiyeyna cid walba waxay ka mudnayd dee wuu mariyey oo cidna ma qadin laakiin waxau yidhi dhagley ama sacabka muggii hadduu ku bixiyo xaqdaro mubadir buu noqonayaa mid xoolihii daadiyey marka mujaahid waxau tilmaamayaa daaddaadintu ma aha uun xoolo fara badan buu saydhiyey ee haba yaraadee waxa weeye xaqdarre hadduu ku bixiyo waa mubadir marka tabdiirku waxa soo gelaya wax alla wixii xaqdarre lagu bixiyaana waa tabdiir iyo daadaadin waxa kaloo iyaduna dee tabdiir noqonaysa oo wasadkii iyo dhexdhexaadkii ka hor imanaysa xuquuqdii lagu lahaa maalka cid walba waxay ka mudnayd inaanu si dhexdhexaada ugu qaybine dee laga yaabo cid xaq ku lahaydna inuu qadiyo cid kalena uu wada siiyo oo taasina dee waa xadgudub iyo israaf u baahan in wasad iyo dhexdhexaad ay noqoto infaaqiisu oo cid walba waxay xaqa u lahayd uu ka siiyo waxaa lagu shabahay dadka xoolaha daadaadiya shayaadiinta walaalahood waayo shar iyo xumaan oo dhan cidda asalka iyo asaaska u ihi dee waa shaydaan marka qofkii xumaan sameeyaa shaydaan buu walaalo noqday waayo camalkiisii buu sameeyey allah wuxuu tilmaamay waimaa tucridana canhum ibtigaaa raxmati min rabbika tarjuuha faqul lahum qowla maysuura haddii waxa weeyi dadkaa xoolaha xaqa ku leh haddii aad ka jeedsato onad waxba siin siin la-aantuna ay tahay hayn la-aan aanad markaa waxba u hayn ha yeeshee aada rajaynayso dee arsaaqad xagga rabbi kaaga timaada hadal dabacsan ku dheh ha hiifin hana huruufin hadal xunna ha ku odhan ee waxaad tidhaa markii alla waxina soo geliyo ayaan ku siin wixii aan awoodo hadalkaa niyadda ugu deji oo alla waxa uu yidhi qowlun macruufun wa makfiratun khayru min sadaqatin yatbacuhaa ada yacnii hadal wanaagsan iyo dhaafitaan wixii dhiba layska dhaafo oon laga cadgoosan ayaa ka khayr badan sadaqo dhibaata ay raacayso oo haddii waxbixintaadu hooy oo ku go-ay noqoto qofkii intaad u dhiibto aad u tirisood wax walba ku tidhaahdo dee sadaqadaadii adaaba iska buriyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa ilaahay baa yidhi mu'miniintiiyey sadaqadiinna ha ku burinina manna sheegasho iyo dhibaato midna ha ku burinina haddaad ajar iyo abaal ka doonaysaan dabeed alla waxau ihi walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsudha kula albasti fataqcuda maluuman maxsuura gacantaada ha ka yeeli mid luquntaada ku xidhan oo bakayl aan shilin bixin ha noqonin hana wada fidinin gacantaada dhammaanteed oo wax alla waxaad haysay mar ha wada bixin si aanad markaa u noqon mid la canaantay yacnii wax beelayn ah oon gacanta waxba ku hayn marka maluuman waxay u noqonaysaa sida jalaalaynka uu suyuudigu ku tilmaamayo maluuman waxay u noqonaysaa walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika oo xagga allana waa lagaa canaananayaa xagga addoommadana waa lagaa canaananayaa xoolahaaga xaqii lagu lahaa haddaad ka bixin weydo maxsuuranna waxay u noqonaysaa walaa tabsudhaa kula albasti oo waxaad noqonaysaa mid fara madhan oo jalaalaynku waxa uu odhanayaa ay munqaican laa shaya cindah mid ka yacni xoolihii ay ka go-een oo waxba agtiisa aanay oolin wayaan maxsuurku marka labadaa midna si aanad u noqon dee si dhexdhexaada wax u bixi oo yacni ha noqdo bixintaadu wasatan bayna dalik oo cid walba waxay xaqa u lahayd sii ilaa haddaad wax wada bixiso dee waxaaba laga yaabaa ubadkaaga iyo ooridaada iyo waladkaagi iyo waalidkaagii oo kuway nafaqadooda kugu waajibtay ah dee inaad waxbaba u weydo taana waad ku dambaabaysaa ina rabbaka yabsutu risqa liman yashaau wayaqdir inahu kaana bicibaadihi khabiiran basiira waxaa alla uu tilmaamay inuu arsaaqadiisa cidduu doono u ballaadhiyo cidduu doonana ku cidhiidhiyo ilaahayna yahay addoommadiisa ka isagu arkayee og ee xogogaalka u ah nin walba xaaladiisu waxay ku habboon tahay ee waxa weeyaan ay ku wanaagsanaanayso waxa alla inaga reebay qatlu lwlaad oo alla waxau ihi walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narzuquhum waiyaakum ina qatlahum kaana khiطan kabiira ubadkiinii ha laynina cabsi aad caydh ka cabsanaysaan darteed ha u laynina suuratu lancaamna waxay nagu soo martay walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin naxnu narzuqukum wa iyaahum halkaa ancaam waxa la soo hormariyey waxa weeyaan waalidkii iyo dadkii ubadka laynaya naxnu narzuqukum idinkoo waalidkii ah iyo wa iyaahum ubadkaba halkanna waxaa lasoo hormariyey ubadkii la laynayey oo naxnu narsuquhum ubadka aada laynaysaan iyo wa iyaakum idinkan waalidkee dilaya waxaanay ku kala duwan yihiin aayadda hore suurat lancaam waxa alla uu yidhi walaa taqtuluu wlaadakum min imlaaqin faqri idin haysta dartii ha u dilina waa faqri markaa xaali oo jooga maaha ku mustaqbaloo laga baqa qabo waa ku taagan oo haysta marka caydhnimada aa ku sugan tihiin darteed hawlaynina idinkan caydha ah iyo iyagaba annakaa idin arsaaqayna marka waxaa dadkii ama waalidkii loo hormariyey caydhnimadiibaa ah mid jirta oo mawjuud oo muxaqaq ah maaha mid mustaqbalka laga cabsi qabo ee way haysataaba marka waxaa la leeyahay idinkiiyo iyagaba annakaa arsaaqayna waa suurat lancaam laakiin halkan suurat lisraa waa khashyata imlaaq maaha caydhnimo imika taagan ee waa cabsi ah ka qabtaan in caydhnima idinku dhici doonto marka waxaa la hormariyey dee waxa weeyaan ubadkii oo ubadkaad u baqa qabtaan mustaqbalka anna ka arsaaqayna idinkuwa idinkan wax haysta oo mustaqbalunbaad ka baqaysaan iyaga iyo wixii ubad idiin soo kordhana anna ka arsaaqayna arrinta noocaasi waa caadadii jaahiliyada hore ee gaalada dadka muslimiinta qaarkoodna caadadaa wax ka midihi waa usoo dusay oo way saamaysay ama raad bay ku yeelatay oo qof waxaad arkaysaa ubadka iyo awlaaddu inay badato baqa ka qabo ka odhanaya maxaan siiyaa oo awlaaddii iyo ubadkii in la kaantaroolo in la yareeyo ku dadaalaya nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ina amrayba in guurka iyo ubadka iyo tafiirta ummadda nebi maxamed la farabadiyo waayo adiga iyo waxaad dhashaba arsaaqadiinna allaa qoray marka yaanay saamayn kugu yeelan waxa weeyaan jaahiliyada iyo gaaladii hore waxay caado u lahaayeen alla waxau yihi walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila zinadii ha u dhowaanina horaynu u tilmaanay oo ha u dhowaanina waxa weeye wax alla wixii sabab u ah iska ilaaliya weliba gaar ahaan da-yarta iyo dhallinyarta rag iyo dumarba wakhtiga aakhiru zamanka iyo weliba waaqacaynu maanta joogno waxyaabaha loogu cabsi badan yahay waxaa ka mid a fitanka shahawaadka ee zinada iyo fawaaxishta iyo wixii la halmaala waxyaabihii sababta u noqonaya oo dhanna gacantooday ku jirtaa oo moobilka yaree gacanta lagu haysto ayaa wax alla waxa shar iyo xumaan iyo dembi adduunka ka dhaca dee badhankaa yaruu taabtuu riixo ayaa ka xiga waxa waxa weeyaan gaalo iyo galbeed iyo bari waxa ka dhacaya inuu arko moobilkaasaa ka xiga waana nuuc imtixaan oo lagu imtixaamayo qofkii wax gacantiisa ay gaadha soo u dhowoon ka dheerayn ayaa lagu imtixaamay laakiin dee cabsidiisa iyo diintiisu siday tahay unbaa dhaqankiisuna noqonaya waxaana waajib ah inaan la yaryaraysan xumaanta iyo wadooyinkeeda waayo qofku dee soomaalidu waxay tidhahdaa wadiiqada yar ayaa waddada weyn kugu ridda bal iska eeg markaad macaawo tidhaahdo berrina aad tidhahda iska eeg sahan dambana dee wixii baad ku dhacaysa balaayadii marka waxani dee waxa weeyaan si si yar baa laga yaabaa shaydaanku inuu kuugu sababo nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi kama fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra kutiba cala bni aadama nasiibuhu min azina mudrikun dalika laa maxaala ilaahay waxa uu qoray oo uu qadaray ina aadam nasiibka uu zinada ku leeyahay uu ka qaadanayo waanu haleelayaa shaki la-aan oo dhaafi maayo oo arrintaasi seegi mayso falcaynaani zinaahuma alnadar waludunaani zinaahuma alistimaac wallisaanu zinaahu alkalaam walyadu zinaaha albadshu warijlu zinaaha alkhuaa waxau nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam labada indhood zinadoodu waa eegmadii aragga xaaraanta ah waxa weeye labada dhagood zinadoodu waa dhegaysiga xaaraanta ah carabka zinadiisu waa hadalka xaaraanta ah gacanta zinadeedu waa taabashada xaaraanta ah lugta zinadeedu waa socodka xaaraanta loo socdo waalqalbu yahwa wayatamanaa wayusadiqu dalika alfarju aw yukadibu markaad xumaantii eegto eed maqasho eed u socoto ama aad taabato dee qalbigiina waxa uu doonayaa uu tamaniyayaa waxa indhuhu ay arkeen ee afku uu ku hadlay ficil ahaan inuu u sameeyo ayuu qalbigii doonayaa wayusadiqu dalika alfarju aw yukadibu xubintii tarankuna wixii ay xubnaha ama jawaarixdu sameeyeen qalbiguna uu tamaniye uu jeclaaday ayuunbaa xubintiina ama ay rumaynaysaa oo balaayadii weyneyd baa dhacaysa oo zinadii baa dee xasilaysa ama waa beeninayaa oo dee way baaqanaysaa oo dhici mayso laakiin qofku khatar iyo halis buu daaqayaa haddii muqadimaadkan iyo hordhacan uu iska fudaydsadu ku dhaco ta dambena halis buu u yihi alla waxau uhi walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi waman qutila madluuma faqad jacalna liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kaana mansuura alla waxau ihi naftii alla u xarimay in la dilo xaq in lagu gooyo mooye xaqdarre in lagu dilo uu diiday iska ilaaliyo ha dilina ruuxa markaa dulmi lagu dilay alla waxa uu yidhi xigtadiisii iyo mas-uulkiisii waxaan u yeelay awood uu ku qisaasan karo oo awooddu waxa weeyi dee waxa loo sharciyeeyey qofkii dhiigga galay in gacanta loo geliyo qofkii qofka la dilay mas-uulkiisa ahaa oo la yidhaha qisaaso haddii aanuu isagu saamixin taasaa awood loo siiyey marka maadaama gacanta laga geliyo qisaastii awoodda loo siiyey suldada iyo suldaanka la sheegayaa kaas weeyi laakiin waxaa la amray oo la yidhi falaa yusrif fi lqatli dilka yaanu ku xadgudbin si sharciga waafaqsan ha u qisaasto oo xadgudubka waxa ka mid ah dee wixii uu ku dilay qofka maqtuulkaa waxaanayn inuu ku dilo oo qisaastu waxa weeye wixii lagu dilay ha lagu dilo hadduu yidhaahda anigu isagoo isagu xabad ku dilay anigu waxa weeyaan seef ama middo ayaan waaxwaax ugu jaraya o u googoynayaa waa israaf fi lqatli waa rasaastii lagu dilay un waa inuu isna ku dilo oo idaa qataltum faaxsinu lqitla marka aad dilaysaan hagaajiyo wanaajiyaa la yidhi dilka oo xadgudub iyo israaf ha ku samaynina israafkii waxaa ka mid ah isaga qofkii dilay qof aan ahayn inuu dilo oo sida soomaalidu ay caadada u leedahay uu yidhaahdo reerkaa yaa laga dilaa yaa ka dhaqaaqaya yaa maalqabeenka ah yaa magac kale yaa siyaasi ah ta hadda ninkii dilayba ma ah oo ninkaa uu soo dilo walaa taziru waasiratun wisra ukhra waa xadgudub waxaa xadgudubka ka mid ah qof buu dilaye inuu yidhaahdo intaasoo qof baan ugu aaraya oon u dilayaa waayo qofkii qof unbaa loo dilaya lama eegayo qofka mansibkiisa iyo magaciisa xurmada iyo dhiigga muslimiintu waa siman yihiin qofka qof dila qof unbaa loo dilaya lagama badin karo alla waxau ihi walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsanu xataa yabluqa ashuddah waxaa laynoo diiday xoolihii agoonta in loo dhowaado oo ha u dhowaanina baa la yidhi dariiqada ugu wanaagga badan mooyaane oo macnaha aad ku ilaalinasaane aad ku daryeelaysaan ilaa intuu ka gaadhayo ad adaygiisa looma jeedo dee markuu ad adaygiisa gaadho way bannaan tahay in loo dhowaado lagu xadgudbo macnuhu ma aha ee macnuhu waxa weeyi idaa balaga ashuddah dee aayaadka kalaa tilmaamaya oo waa fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda gacanta ka geliya markay qaan gaadhaan caqli iyo waxa weeyaan arin ay ku tashan karaanna ay yeeshaan ilaa bilatii hiya axsan axsan waa afcalu tafdiil oo dariiqaba dariiqaday ka wanaag badan tahay in xoolaha loogu hagaajiyo hagaajintii xoolahooda in loo rogrogo maaha in meel la dhigo oo zakada iyo masaariifta ay xoolaha cuntoy dhammayso waa in loogu shaqeeyo waa in loo rogrogo waa in siba siday ka fiican tahay loogu shaqeeyo qofkii ku shaqaynayey hadduu qof hodana yahay waa inuu iska daayo aan waxba ka cunin una daryeelo xoolahooda haddii uu yahay qof faqiirana wixii curfi ahaan iyo caad ahaan isagoo kale mushqaayad iyo ujuuro uu uga qaadan lahaa xoolo kale waa inuu ka qaato oo allah baa yidhi waman kaana haniyan falyastacfif ha iska dhowrsoonaado waman kaana faqiiran falyaakul bilmacruuf laakiin kii faqiir en waxba haysani si wanaagsan oo macruuf oo curfiga waafaqsan waxa uga cuno oo wixii ku filan ee nafaqaadkiisa iyo masaariiftiisa ah dee ha ka qaato oo meel kale hadduu u shaqo tago wuxuu ka heli lahaa iyaga ha ka qaato ila iyagiibuu xoolihii ugu shaqaynayaaye laakiin yaanu ku xadgudbin xataa yabluqa ashuddah waa laba albuluuq warushdu qaangaadh iyo inay yihiin dad caqli iyo garaadkoogu ku filan yahoo awoodi kara inay arrimahooda u tashan karaan waxa rushdiga loo shardiyey waxaa suurowda qof qaangaadhay oo caqli ku filanba aan lahayn xoole habeen iyo maalin ku dhammaynaya kaasoo kale xaq uma leh in gacanta loo geliyo waa in laga hayo waa inay laba israacaan albuluuqu warushdu maaha qaangaadh keliya qaangaadh iyo caqli iyo toosnaan iyo garasho xoolaha uu ku maamuli karo oo qof caqligiisu ku filan yahay waa inuu yahay waana ta alla uu ku tilmaamay wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaax fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum waxaa lagu xidhay xoolaha in loo dhiibo alrushdu wاlbuluuq inuu qaangaadh noqdo iyo inay noqdaan dad hanuunsan oo toosan oo caqli iyo garasho ku filan leh oo rushdiga waxaa looga jeedaa waa dad tashan kara oo taladooda yani waxa weeyaan u istaagi karo tasaruf leh ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina amray oofinta ballanta wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula ama ha noqdo cahdigu bayna allahi wa bayna cabdih ama ha noqdo bayna alcibaadi anfusihim waxaa kaloo layna faray in wixii la kala miisanayo ama laysu miisaamayo la oofiyo oon layska nuqsaamin waxaa laynoo diiday raacitaanka malaha iyo cilmi la-aan wax in layska dabagalo walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca wاlbasra wاlfu'aad kulu ulaaika kaana canhu mas-uula waxaa laynoo diiday kibir in dhulka iyo isqaadqaad lagu socdo walaa tamshi fi اlardi maraxa inaka lan takhriqa اlarda walan tabluga اljibaala tuula maxaad isla qaadqaadi awaluka nuطfa wa bayna janbayka cadirah wa aakhiruka jiifa awalkaagii hore waa candhuuf yar oo marada halkay kaaga duusho ad waxa weeyaan aad dhibsanaysood qurunsanayso aad iska maydhasood iska nadiifinayso oonaad banaanka ula baxay waa awalkaagii hore halkaad ka timid aakhirkaaga dambe waa bakti haddaan la yska asturin ur iyo waxa weeyaan dhibaato la dhibsanayo yeelanaya inta u dhaxaysana calooshaada waxaad ku sidaa wax hadduu soo baxo aanad waxa weeyaan ursan karin ama aanad eegi karin yani raa'ixadiisa iyo muuqaalkiisa iyo mandarkiisaba marka asalkaagii iyo aakhirkaagii iyo inta udhaxaysaaba hadday sidaa tahay facalaa maada tatakabar maxaabaad isla qaadqaadi maxaad isla qaadqaadi dhulka haddaanad hoos u dhaafayn oonad jeexi karayn buurahana aanad gaadhi karayn waxaad u kibirtaa ma yaalla meesha ilaahay waxau yihi waxaa lasoo tilmaamo o dhami waa xikmad alla kuu waxyooday nebi allow waxaana lagu khatimay xikamkii wixii lagu bilaabay waxaa xikamkan lagu bilaabay aayaddii ugu horreysay maxay ahayd laa tajcal maca allaahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuma makhduula halkaasay aayaadku ka soo bilaabmeen tawjiihaadku waxaa lagu khatimay wixii lagu bilaabayoo walaa tajcal maca allaahi ilaahan aakhar waayo asalka xikamka iyo asaaskoodu waxay ka bilaabmayaan towxiidka isagaanay ku dhammaanayaan alla waxau ihi waqadaa rabuka rabbigaa waxa uu amray ama uu dardaarmay anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye axad kale wa bilwaalidayni wa an tuxsinuu iyo inaw samafashaan bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafalid imaa yabluganna haddii uu gaadho cindaka agtaada alkibara gabowga iyo da-da hadduu gaadho axaduhumaa labadii waalid midkood aw kilaahumaa ama labadooduba falaa taqul ha ku odhanin lahumaa labadii waalid ufin uf ha ku odhanin iyo hadal xuntoona waa min baabi tanbiihi biladnaa cala alaclaa ka hooseeya oo hadal xun ah waaa loo waxaa lagu tilmaamayaa wixii ka sarreeyaana inuu ka daran yahay oo haddii lagu yidhi uf ha ku odhan dee dhirbaaxa iyo gacan inaad u qaadaana ka daran walaa tanharhumaa hana huruufin ama ha hiifin oo walaa tanharhumaa waa alkalimatu alqaasiya zajriga inaad hadal adagoo guraxaan ku tidhaahdo weeyaan nahrigu marka walaa tanharhumaa hana hiifin oo hadal qallafsan ha kula hadlin waqul waxaad ku tidhaa lahumaa labadooda qowlan hadal ku dheh hadalkaasoo kariiman wanaagsan wakfid u raarici lahumaa labadooda janaaxa dulli dulliga iyo dabacsanaanta garabkeeda u raarici oo u dabci gaba garabkaaga macnaha dhinacaagu ha u dabacsanaado waalidka weeyaanoo ha ku qallafsanaan min araxma min ajli araxma naxariis aada u naxariisanaysa darteed ugu dabacsanow wa qul waxaana tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irxamhumaa u naxariisa labadayda waalid kamaa rabbayaanii siday ii soo barbaariyeen sagiiran xaalan ahay mid yar rabbukum rabbigiin aclamu isagaa u cilmi badan bimaa fii nufuusikum nafihiinna dhexdooda wixii ku sugan allaa og macaaqnimo iyo caasinima mise waa samafal iyo kalgacal waalid waxa uurka aad ku qarsanaysaan ilaahay baa ogoo arkaya in takuunuu haddii aada ahaateen saalixiina kuwa wanaagsan fa innahu alleh kaana waxa uu ahaaday huwa alleh hafuuran kii dembi dhaafis badan lilawaabiina kuwa noqoshada badan mid u dhaafid badan buu alla ahaaday wa aati si dalqurbaa ka dhowaanshaha u saaxiibka ee xigtada ah xaqahu xaqa uu xoolahaaga ku leeyahay si iyo walmiskiina miskiinkana si wabna sabiili kii socotada ahaana si oo walaa tubadir haddaad daadinin xoolaha tabdiiran daadaadin waayo ina almubadiriina kuwa xoolaha daadaadiya kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaadiini shayaadiinta walaalahood bay ahaadeen oo iyagay shabbahaan oo isku camal yihiin wa kaana ashaydaanu shaydaankuna wuxuu ahaaday lirabbihi rabbigii kafuuran mid ku gaalnimo badan oo ka gaaloobaya wa imaa tucridanna haddii aad ka jeedsata canhum iyaga oo macnaha aanad waxba siin ibtigaa'a raxmatin naxariis ama arsaaqad doonis aad doonayso darteed raxmaddaasoo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay raxmaddaa ama risiqaasoo tarjuuhaa aada rajaynayso adoo arsaaqad xagga rabbi ka rajaynaya darteed haddaad ka jeedsatoonad waxba siin faqul waxaad ku tidhaan lahum iyaga qowlan hadal hadalkaasoo maysuuran dabacsan oo fudud oo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay markuu wax keeno ayaan idin siin doonaa ku dheh laakiin hiif iyo hadal xun midna ha kula hadlin walaa tajcal ha yeelin yadaka gacantaada maqluulata mid lagu xidhay ilaa cunuqika qoortaada ha ka yeelin walaa tabsuthaa hana fidinin gacantaada kulalbasti fidin dhammaanteedna ha wada fidin oo fataqcuda dabeed aada noqoto maluuman mid la canaantay maxsuuran ay munqaican laa shay-a cindak waxbana aan haynee faramadhan si aanad u noqon ina rabbaka rabbigaa nebi allow yabsutu risqa arsaaqadda wuxuu u ballaadhiyaa liman yashaau cidda uu doono wayaqdiru waanu ku cidhiidhiyaa cidda uu doono waayo inahu alla kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi addoommadiisa khabiiraa kii xog ogaalow ee gun og basiiran ee arkaya walaa taqtuluu hadilina awlaadakum ubadkiina khashyata imlaaqin caydhnimo cabsi aa ka cabsanaysaan darteed ha u dilina naxnu annaga ayaa narsuquhum arsaaqayna ubadka iyo wa iyaakum idinkaba ina qatlahum dilkoodu kaana waxa uu ahaaday khid'a dembi dembigaasoo kabiiran weyn walaa taqrabuu ha u dhowaanina azinaa zinada agteeda ha marin oo ha u dhowaanina waayo inahu camalkaa zinadu kaana waxa uu ahaaday faaxishatan foolxumo camal fool xun ayaa uu ahaaday iyo ficil fool xun wasaaa waanu xumaaday huwa camalkaa zinadu sabiilan wadda ahaan buu u xumaaday walaa taqtuluu ha dilina annafsa naftii allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay u xarimay ilaa bilxaqi xaq mooye si kale ha u dilina waman axadka qutila la dilo madluuman xaalu yahay mid la dulmiyey faqad jacalnaa dhabahan waxaanu ugu yeelay liweliyihi xigtadiisii dhiiggiisa lahayd sultaanan awood iyo xujo ay ku qisaasan karaan qaatilkii waxa weeyaan qatiilkooda dilay ee falaa yusrif weligaas yaanu ku xadgudbin fi lqatli dilka waayo inahu isagu kaana waxa uu ahaaday weligaasi mansuuran mid loo hiilinayo loo gargaarayo oo macnaha qisaastaa loo sharciyeeyey ee gacanta laga soo geliyey ayaa loogu gargaaray oo xaqiisii uu ku qaadanaya walaa taqrabuu ha u dhowaanina maallalyatiimi agoonka xoolihiisii ha u dhowaanina ilaa bilati ilaa biariiqati alatii dariiqadii mooyaane si kale ha ugu dhowaanina dariiqadii hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhayo ashuddahu ad adaygiisa caqli ahaan iyo cumri ahaanba marka waxaa soo gelaya qaangaadh iyo caqligiisii inuu ku filan yahay wa awfuu oofiya bilcahdi ballanta waayo ina alcahda ballantu kaana waxa uu ahaaday cahdigu mas-uulan mid laysweydiinayo wa awfuu oofiya oo dhammaystira alkayla miisidii aad wax kala miisanayseen idaa kiltum marka aada miisaysaan wazinuu waxaad ku miisaantaan wasnigii iyo miisaankiina bilqistaasi miisaankii ku miisaama almustaqiimi ee toosnaa ee waafiga ahaa een khiyaamad iyo nuqsaanta midna aan lahayn daalika arrinkaasi oo miisida iyo miisaanka labadaba inaad oofisaan ah ayaa khayrun idin khayr badan oo axsanu wanaag badan taawiilan xagga cidhibta dambe walaa taqfu ha raacraacin maa shay layse aanu kuugu ahaanin laka adiga bihi shayga cilmun cilmi aanu kuugu sugnaanin waayo ina samca maqalka iyo walbasara aragga iyo walfu'aada qalbiga kullu ulaa'ik kuwaasi dhammaantood kaana waxa uu ahaaday mas-uulan mid laysweydiinayo canhu madkuurkaa lasoo sheegoo dhan oo damiirka mufradkii madkuurnimo ayuu saddexdaba ugu noqon waa laysi su-aali wixii lagu sameeyey walaa tamshi ha soconin fil ardi ay cala alardi arlada korkeedana ha soconin maraxan xaala tahay mid iskibrinaya oo isqaadqaadaya waayo innaka adigu lan takhriqa alarda arlada jeexi kari maysid oo hoos u dhaafi maysid walan tabluqa gaadhina kari maysid aljibaala buuraha tuulan dherar ahaan dhulkana jeexi maysid dherarka buurahana gaadhi maysid maxaad markaa isla qaadqaadi kullu dalik madkuurkaa lasoo sheegay dhammaantii awaamirtii iyo nawaahidaasi kaana waxa uu ahaaday sayi-uhu kaa lasoo sheegay kiisa xun ee laysu diiday wuxuu ahaaday cinda rabbika rabbigaa agtiisa makruuhan mid la nacay oo aan la jeclayn daalika arrinkaa lasoo sheegay ee awaamirta iyo nawaahidaa tirada badanihi mimaakii ayaa uu ka mid yahay awxaa uu waxyooday ilayka adiga uu kuu waxyooday nebi allow rabbuka rabbigaa uu kuu waxyooday oo min alxikmati xikmaddaa iyo waanadaa weyn ah ee walaa tajcal ha yeelin maca allaahi allala jirkiisa ilaahan macbuud aakhara kale oo fatulqaa lagugu tuuro markaa haddaad yeesho fii jahannama jahannama dhexdeeda lagugu tuuro maluuman xaal a tahay mid la canaantay oo la eedeeyey madxuuran oo la fogeeyey allah waxa uu ihi afa asfaakum ilaahay ma wuxuu idiin doortoo idiin soo soocay ama idiin soo madhay rabbukum rabbigiin bilbaniina ma inamaduu idiin doortay oo watakhada isaguna ma waxa uu ka samaystay min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda inaahan dhadig hablo miyaa uu ka samaystay innakum idinku lataquuluuna waxaad odhanaysaan qowlan hadal hadalkaasoo cadiiman weyn walaqad sarafnaa wallaahi laqad sarafnaa waxaanu ku rogrognoo aanu ku caddaynay fii hada alqur'aani qur'aankani dhexdiisa waxaanu ku caddaynoonu dhinac walba idinku dhignay alamhaala walcidaata walaxkaama walwacda walwaciid yacni tusaalayaashii iyo xikamkii iyo waanooyinkii iyo wacdigii iyo waciidkii waanu idinku caddaynay qur'aanka waayo liyadakaruu si ay dadku u waantoobaan oo wax ugu qaataan wamaa yasiiduhum umana siyaadinayo bayaankaa iyo caddayntaasi dadkii intooda badan uma kordhinayso ilaa nufuuran carar ay ka sii cararaan mooye qul waxaad ku tidhaa nebi allow low kaana haddii u ahaan lahaa macahu ay maca allaah alla la jirkiisa hadday ahaan lahaayeen aalihatun ilaahyo iyo macbuudyo kale hadday ahaan lahaayeen kamaa yaquuluuna siday gaaladu leeyihiin idan haddaa kolkaa yacni wakhtigaas hadday aaliha kale ilaahay la jiri lahaayeen kolkaas labtaqow waxay doonan lahaayeen aalihadaasi ilaa dilcarshi allaha carshiga leh xaggiisa waxay u doonan lahaayeen sabiilan waddo ay ku gaadhaan oo kula dagaalamaan dee awoodda iyo carshiga si waxa weeyaan kii rooni reerka ugu hadho ayay noqon lahayd laakiin alla waxa uu yidhi subxaanah ilaahay waa ka nasahan yahay waxa ay leeyihiin wa tacaalaa waana ka koreeyey waa ka koreeyey ilaahay camaa kii yaquuluuna ay leeyihiin ilaahay waa ka koreeyaa culuwan korayn korayntaasoo kabiiran weyn tusabbixu waxa u tasbiixsanaya lahu alle assamaawaatu samooyinka assabcu ee toddobada ah iyo waalardu arlada oo dhulalka toddobada ah iyo waman fiihinna makhluuqaadka waxa weeyaan samooyinka iyo dhulalka dhexdooda ku sugan ayaa alla u tasbiixsanaya wa in min shayin shay ma jiro ilaa hadduu jira se yusabbixu waa uu tasbiixsanayaa alleh bixamdihi mutalabisan bixamdih mahadnaqiisa isagoo ku dheehan shay jiraa ma jiro makhluuqaadka alleh ilaa hadduu jirase ilaahay waa u tasbiixsanayaa oo waa u mahadnaqayaa walaakin ha yeeshee laa tafqahuuna ma fahmaysaan tasbiixahum tasbiixdooda iyo afka ay ku hadlayaan iyo siday u cabirayaan idinku cilmi uma lihidin innahu alleh kaana waxa uu ahaaday xaliimankii dulqaad badan ee marka aad dembaabtaan cuquubada aan idiin soo dadejinayn afuuran ee dembi dhaafis badan waidaa qara'ta markaaad akhrido alqur'aana qur'aankii markaad akhrido jacalnaa waxaanu yeelanaa baynaka adiga nebi maxamed oo adiga iyo wa bayna aladiina kuwii dhexdooda laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn xijaaban teed ayaanu dhexdiina dhigaynaa teedkaasoo mastuuran ay saatiran ku qarinaya oo asturaya wajacalnaa waxaanu yeelay calaa quluubihim nimankaa gaalada a qalbiyadooda korkooda waxaanu yeelay akinatan daboolla ayaanu yeelay oo qalbiga waa laga daboolo way dhababan yihiin maxaa loo daboolay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si aanay uba fahmin qur-aankii wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxa ku sugan waqraa culays oo xaqii uma dhaga nugla oo maqli maayaan waidaa dakarta markaad xusto nebi allow rabbaka rabbigaa fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa aad ku xusto waxdahu xaal uu keligii yahay wallow waa jeedsanayaan calaa adbaarihim dabooyinkooda dushooda macnaha dhabarkooda ayay ku jeedsanayaan oo dibbay u laabanayaan nufuuran xaalayhin kuwa cararaya oo xaqa ka cararaya alla waxa uu ihi naxnu aclamu annaka ayaa og bimaa shayga yastamicuuna ay qur'aanka u dhagaysanayaan bihi ay bisababihi sababkiisa waxay qur'aanka u dhagaysanayaan sababtiisa annakaa og oo waa inay ku jeesjeesaan oo dheeldheel ka dhigtaan id wakti ayaanu ognahay yastamicuuna ay ku dhagaysanayaan ilayka adiga nebi moxamedow wa id wakti ayaanu ognahay hum iyagu najwaa kuwa faqaya ay yihiin oo xumaanta iyo dhibaato inay kugu ridaan ay ka faqayaan id wakti ayaanu ognahay yaquulu daalimuuna kuwa daalimiintu ay odhanayaan in tattabicuuna ay maa tattabicuuna ma raacaysaan ilaa rajulan nin mooyaane kaasoo masxuuran la sixray undur bal hadda eeg kayfa darabuu siday kuugu yeeleen laka adiga alamhaala tusaalayaasha ee mar ay ku yidhaahdeen waa shaacir mar waa kaahin mar waa saaxir bal siday kolba tusaale kuugu soo qaateen eeg oo fadalluu dabeed ay u lumeen oo falaa yastatiicuuna kari maayaan sabiilaa waddo ay ku hanoonaan heli maayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen aidaa kunnaa ay an nubcahu oo miyaana la soo bixinayaa idaa kunnaa markaanu ahaano cidaaman lafo iyo warufaatan burbur a innaa annaga lamabcuuhuuna miyaana la soo bixinayaa khalqan ay makhluuqan xaal aanu nahay makhluuq iyo abuur jadiidan oo cusub annakoo abuur cusuba miyaa dibna loo soo celinayaa haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay daliilu waxdaaniyat اllahi caza wajala radda cala lmushrikiin waxaa ilaahay tilmaamay daliilka caddaynaya waaxidnimadiisa iyo kelinimadiisa isagoo gaalada afxumadooda iyo edabdaradooda ku celinaya oo alla waxa uu xusay afa asfaakum rabkum bilbaniina wاtakhada min almalaa'ikati inaahan inakum lataquuluuna qowla cadiima ma wax suurtagal ah in ilaahay idinka idiin doortay inamada isaguna uu la hadhay hablaha oo malaa'igta ayaa mushrikiintii calayhim lacaain ullah waxay yidhahdeen mushrikiintii almalaa'ikatu banaat ullah malaa'igtii ilaahay uu karaameeyey ayay ku tilmaameen afxumadoodu iyo gaalnimadoodu heerka ay gaadhay waa hablo ilaahay laba gaalnimoo kala daran ayay isku darsadeen midi waa mide ilaahay bay u tiiriyeen walad waladna ilaahay waa ka nasahanya ma itakhada allaahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaah ilaahay ilma iyo oori iyo ubad midna ma yeelan umana baahna marka gaalnimada hore waa markay yidhaahdeen walad allah ilaahay baa wax dhalay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waa mid waxay ku sii darsadeen edebdaradooda awlaadda labada nooc kay jeclaayeen naftooday u daayeen kay nacbaayeenna ilaahay bay u tiiriyeen oo dhaqankood iyo caadadooda waxay ahayd hablaha way nacbaayeen oo nolol baabay ku aasi jireen marka waxay yidhahdeen hablaha ilaahay baa leh waa wax iyagu naceen inamaday jeclaayeenna annakaa leh marka ma ilaahay intuu iyaga labada nooc kii wanaagsanaa u doortay ayuu habla isagu samaystay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay waa ka sarreeyaa waana ka nasahan yahay gaalnimada iyo afxumada ay ku hadlayaan inakum lataquuluuna qowlan cadiima alla wuxuu tilmaamay haddii aaliha ay jirto wixii dhici lahaa maba jirte oo had iyo jeer shardiga waxaa dhacda mararka qaarkood in lagu xidho wax mustaxiil oon dhacaynba laakiin calaa sabiili alfardi waataqdiir bal kaba soo qaado wax dhici kara maahe marka alla waxa uu yidhi low kaana macahu aalihatun kamaa yaquuluuna idan labtaqow ilaa dilcarshi sabiila siday ku andacoonayaan arrinku hadduu yahay in aaliho kale ilaahay ay la jirkiisa taho wax la maamusho wax la lihi haddii xaalku sidaa yahay waxaa dhici lahayd aalihadan ay sheeganayaan inay ilaaha carshiga ka sarreeya intay ku duulaan ay yidhaahdaan dee awoodda kii xoog badane haw hadho sidaasaa dhici lahayd ilaahay waxau yihi subxaanahu wa tacaala camaa yaquuluuna culuwan kabiira ilaahay se waa ka sarreeyaa waana ka nasahan yahay afxumada iyo gaalnimada ay gelayaan ma itakhada allaahu min walad wamaa kaana macahu min ilaah ilaahay ilmo ma samaysan macbuud kale oo la jirkiisa ahina ma jiro ee waa mid keliya waaxidun laa shariika lah alla waxa uu yidhi idan la dahaba kullu ilaahin bimaa khalaq wala calaa bacduhum calaa bacd haddii aaliho kale ay ilaahay la jirkiisa ahaan lahayd ilaah walba dee wuxuu abuurtay intuu la tago ayaa barhkooda barhka kale uu ka sarrayn lahaa oo dee cid uunbaa soo hadhi lahayd oo mid walba wuxuu odhan lahaa anuu jeexanaan leeyaho way isqabsan lahaayeen karoon unbaana soo hadhi lahaa laakiin khilaaf la-aanta iyo nidaamka adduunku u taagan yahu u socdo waxay daliil u tahay ilaah keliya oon cid kale wehelin inuu adduunka isagu abuuruu maamulo alla waxau ihi subxaana allahi camaa yasifuun caalim اlgaybi wاshahaada fatacaala camaa yushrikuun ilaahay waa ka nasahan yahay waxay ku tilmaamayaan allaha maqanta iyo muuqatadaba og waa ka sarreeyaa waxay ku wadaajinayaan ee shirkiga ay ugu samaynayaan waxaa kaloo alla uu tilmaamay xaalu lmushrikiina maca alqur'aani fii cinaadihim wa sadi manaafidi اlhidaayati biaydiihim waxaa alla uu caddeeyey xaalka mushrikiintu sida uu yahay qur-aanka la jirkiisa ama maciisa iyo sida albaabadii hanuunka looga awday uga xidhan yihiin oo alla waxau ihi waidaa qara'ta alqur'aana jacalnaa baynaka wa bayna aladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati xijaaba mastuura wajacalnaa calaa quluubihim akinah nebi allow markaad qur-aanka akhrido waxaanu yeelanaa adiga iyo kuwaan rumaynayn dhexdiinna xijaab idinkala astura qalbiyadoodana waanu ka daboollay xaqa inay fahmaan iyo qur-aanka macnihiisa waxaa lagu fasiray xijaabkaa laba xijaabku inuu yahay xijaab macnawi ah oo looga jeedo qalbiyadooda ayaa ka daboolan inay xaqa fahmaan taa waxaa markaa xoojinaysaa wajacalnaa calaa quluubihim akinah marka xijaaban mastuuran waa xijaab macnawi aho wax kastoo lagu akriyo ma fahmayaan umana fiirsanayaan waayo qalbiga ayaa ka daboolan xaqii inay fahmaanba marka kaasi waa xijaab macnawi ah waxaa kaloo lagu fasiray xijaab xisi ah oo macnuhuu yahay nebi allow markaad qur-aanka akhrido adiga iyo gaalada ku damacsan dilkaaga ama inay wax ku yeelaan qur-aankaas aada akhriday sababtiisa ayaanu kaaga xijaabanaa oo kuba arki maayaan waana sida uu rajaxayo jalaaluddiin asuyuuti jalaaleynka uu ku odhanayo xijaaban mastuuran ay saatiran laka canhum falaa yarownak waxaanu ka yeelanaa qur-aanku mid kaa xijaaba iyaga oo kuba arki maayaan oo waxau yihi waxay ku soo degtay dadkii doonayey nebiga inay dilaan ay waxyeelaan oo habeenkii waxa weeyaan uu hijroonayey iyo markii uu godka galay iyo axwaal badan oo nebiga soo martay ayaa waxa uu tilmaamayaa in ilaahay qur-aankaa kaga xijaab uu kaga badbaadiyey imaamu lqurطubina tafsiirkiisa aljaamic liaxkaami اlqur'aan waxa uu ku soo aroorinayaa aathaar ku soo aroortay baabkaas oo tilmaamaya qur-aanku inuu xijaab xisiya ka yahay wax alle wixii cadow iyo cabsi iyo dhibaato ah oo waxa uu soo aroorinayaa aharka asmaa binta abibakar ay warinaysa ay tidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam markay kusoo degtay tabbat yadaa abi lahabin wa tabba suuraddaasi markay kusoo degtay ayaa waxay tidhi asmaa waxaa soo qaabisho nebiga kusoo dhaqaaqday nebigiiyo abubakar oo wada socda haweenaydii abulahab uu qabee ummu jamiil ayaa kusoo dhaqaaqday nebiga iyadoo doonaysa inay waxyeesho ama ay caydo markaasaa wuxuu yidhi waxaan ku yidhi markaa arkay iyadoo soo socotaan idhi yaa rasuul allah maad dhinac uga leexatid waxaan ka baqanayaa inay ku aragto wax ku yeeshe markaasaa waxau yidhi rasuulku inahaa lan taraani i arki mayso waa layga xijaabayaa waxay tihi markaasme faqara'a qur'aanan factasama bih qur'aan aayaddani ka mid tuu akhriyey oo uu cuskaday dabeed gabadhii siday u soo socotay abubakar bay soo dul joogsatay nebigaba way arki weyday abubakar bay ku tidhi saaxiibkaa muxuu ii caayayaa markaasuu abubakar ku yidhi warabbi haada albeyti maa hajaak ilaaha kacbadaa rabbigeedaan ku dhaartee dee waxa weeyaan kuma caayin kumana ceebayn isagu dabadeed waxa uu yidhi way jeedsatay iyada oo dee hadlaysa ayay meeshii ka noqotay marka imaamulqurdubi aharka iyo aaahaar kale wuxuu usoo qaatay dee qur-aanku inuu xijaab xisiya ka yahay colka iyo cabsida iyo wixii cadow aad ka baqanayso marka qur-aanka suwar iyo aayaad mucayanana wuu tilmaamayaa isagiiyo kayrkiiba oo suuratu yaasiin oo kale bilowgeeda ilaa wajacalnaa min bayni aydiihim sadan wa min khalfihim sadan faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun iyo aayaadka la midka ah ayay ku tilmaamayaan inay aayaad qofku haddii cadow ama col ama wax lamida uu kusoo baxo oo uu akriyo inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga xijaabayo guud ahaan qur-aanku sidiisa inuu qofka dee xaafid iyo ilaaliye ugu yahay oo uu xijaab ugu yahay waa arrin haabit oo sugan aayaadka ama suwarka qaarkoodna khusuus ama sir gaara inay yeelan karaanna iyaduna waa arrin sugan oo dee aayatulkursida iyo labada aayadooda suuratulbaqara ugu dambeeyaba nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku tilmaamay cidda akhrida inay kaafiyayaan oo ilaalinayaan marka guud ahaan iyo gaar ahaanba qur-aanku inuu xijaab yahay xisan wa macnan yacni si walba waa arrin waxa weeyaan sugan oo qofka ictiqaadiye yaqiinsada ee niyad wanaagsan ku akhriya ilaahay tabaaraka wa tacaala col iyo cadow iyo dhib oo dhan uu kaga dhowrayo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan inkaaru lmushrikiina lilbacthi waraddu calayhim mushrikiintu inay inkireen bacigii iyo soo saaridii oo laguna radiyey wa qaaluu aidaa kunaa cidaaman warufaatan ainaa lamabcuuuuna khalqan jadiida ilaa akhiri alaayaat allah waxau ihi afa asfaakum ma wuxuu idiin doortay rabbukum rabbigiin bilbaniina inamada miyuu idiin doortay oo watakhada isaguna ma wuxuu ka yeeshay min almalaa'ikati malaa'igtii inaahan habla miyuu ka dhigtay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay waa ka sarreeya taa waana ka nasaanyi alla waxau ihi inakum idinku lataquuluuna waxaad odhanaysaan qowlan hadal cadiiman weyn walaqad sarafnaa wallaahi laqad sarafnaa waxaanu ku soo celcelinay ama aanu ku caddaynay fii hada alqur'aani qur'aankani waxaanu ku caddaynay ay bayannaa fiihi min alwacdi waalwaciidi waalamhaali waalcidaati waalaxkaam waxaanu ku caddaynay wacdiga iyo waciidkiiyo tusaalayaasha iyo xikamkiiyo waanooyinka ayaanu ku caddaynay maxaanu ugu caddaynay liyadakaruu si ay dadku ugu waantoobaan wamaa yasiiduhum kuwa gaalada ah wanaag caddaynta iyo bayaankaasi uma kordhinayo ilaa nufuuran carar ay kasii cararaan mooye alla waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi allow low kaana hadduu ahaan lahaa macahu alla la jirkiisa aalihatun ilaahyo kale hadday ahaan lahaayeen kamaa yaquuluuna sida ay leeyihiin idan wakhtigaasi labtaqow waxay dooni lahaayeen ilaahyadaasi ilaa dilcarshi allaha carshiga le xaggiisa waxay u dooni lahaayeen sabiilan waddo ay ku gaadhaan oo kaga qaalib noqdaan alla waxau idhi subxaanah ilaahay waa ka nasahan yaho wa tacaala waa ka koreeyaa camaa yaquuluuna waxay odhanayaan culuwan korayn oo kabiira weyn tusabbixu waxa uu tasbiixsanaya lahu alleh assamaawaatu samooyinka asabcu ee toddobada ah iyo waalardu dhulalka toddobada ah iyo waman fiihinna iyo makhluuqaadka dhexdooda ku sugan oo dhan wain min shayin shay ma jiro ilaa haddii uu jirose yusabixu waa u tasbiixsanayaa alleh bixamdihi maca xamdih iyadoo mahadnaqiisa lala qaboy mahadinayaan walaakin ha yeeshee laa tafqahuuna ma fahmaysaan tasbiixahum tasbiixdooda inahu alle kaana waxau ahaaday xaliiman kii dulqaad badan hafuuran ee dembi dhaafis badan waidaa qara'ta markaad akhrido nebi allow alqur'aana qur'aanka markaad akhrido jacalnaa waxaanu ka yeelaynaa beynaka adiga iyo wa beyna aladiina kuwii adiga iyo kuwii dhexdiinna waxaanu ka yeelaynaa kuwaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayn xijaaban xijaab baanu ka yeelanaa iyo teed teedkaasoo mastuuran la adkeeyey haddii mastuurka ismafcuulnimada loo daayo ama waxaanu ka yeelanaa xijaaban xijaab iyo teed teedkaasoo mastuuran ay saatiran qarinaya marka ismi faacil lagu awilo isamka mafcuul xijaabkuna sidaynu sheegnay ama waa macnawi oo qalbigooda qur-aanka laga xijaabay ama waaba xisi oo qur-aanka markaad akhrido gaalo waanu kaa xijaabanaa oo kuba arki maayaan weeyaan macnihii muraadku wajacalnaa waxaanu ka yeelay calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda akinatan daboolla ayaanu ka yeelay an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuh si aanay u fahmin wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxa ku sugan waqraa culays waidaa dakarta markaad xusto rabbaka rabbigaa nebi allow fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa aad ku xusto waxdahu xaaluu yahay keligii wallow way jeedsanayaan calaa adbaarihim dabooyinkooda korkoodaay ku jeedsanayaan oo dhabarkooda ayaa ay ku jeedsanayaan nufuuran xaal ay yihiin kuwa cararaya naxnu annaga ayaa aclamu og bimaa shayga yastamicuuna qur'aanka ay u dhegaysanayaan bihi bisababihi sababkiisa waxay qur'aanka u dhegaysanayaan sababtiisa annagaa og oo waa inay dheeldheel iyo jeesjees ka dhigtaan id wakhti ayaanu ognaay yastamicuuna ay ku dhegaysanayaan ilayka adiga nebi allow wa id wakhti ayaanu ognahay hum iyagu najwaa ay faqayaan id wakhti ayaanu ognahay yaquulu daalimuuna daalimiintu ay odhanayaan in tatabicuuna ay maa tatabicuuna ma raacaysaan ilaa rajulan rag nin mooyaane ninkaasoo masxuuran la sixray undur bal haddaba eeg kayfa darabuu siday kuugu yeeleen laka adiga alamhaala tusaalayaasha ee marba ay wax kuugu tilmaamayaan ee fadalluu dabeed ay u lumeen oo falaa yastatiicuuna aanay u karayn sabiilan wadda ay ku hanoonaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen aidaa kunnaa ey anubacthu miyaana la soo bixinayaa idaa kunnaa markaan ahaano cidaaman lafo iyo warufaatan burbur baaliyoobay a innaa annaga lamabcuuhuuna miyaana la soo bixinayaa khalqan xaalan nahay abuur abuurkaasoo jadiidan cusub wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين